raxmaan raxiim subax wanaagsanna khiyaartahayna dhegaysanaysa idilkiinba meel walba waad joogtaan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadii snaai ee magaalada jowhar qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid ah beeraleyda iyo shacabka ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada oo walaaca ka muujiyey fataahada webiga shabeelle iyo weliba sidoo kale roobka gogah oo weli ka da-aya meelo ka mid a gobolkan shabeellaha dhexe maamulka tuulada bayaxaaw ee duleedka magaalada jowhar oo wada diyaar garowga tacabka xilliga goga iyada oo sidoo kalena webiga shabeelle uu biyo baaxadle weli wado xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaaraha ayaad warkeenna ku maqli doontaan akhbaraadka dibadda ayaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal u diyaar garooba maqalka warkeenaas
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid n uu halis caafimaad ku yahay dunida ma qaadatay tallaalka oxford astrasonic ee ka hortagga cudurka covid n fahan ahmiyadda tallaalka covid n u leeyahay naftaada iyo bulshadaada samee wax walba si aad uga ilaaliso cudurka khatarta ah dadka aad sida aadka ah u jeceshahay ha dhegaysan wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka covid n tallaalka oxford astrasonic waa mid lagu kalsoon yahay waxa uuna badbaadiyaa nolosha dadka shaqaalaha caafimaadka dadka da-da ah iyo kuwa qaba cudurrada daran waxaa lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu tallaalo
waa hagaa ka dhegaystayaal mar kale iyo subax wanaagsan hawada diinka leenaha waa isniin taariikhda waxay ku beegan tahay saddexda bisha markaasi may sanadka kun waa sanadka laba kun iyo weliba kow iyo labaatanka halka kow iyo labaatan ay marayso bisha sagaalaad ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada aan ku horeyno waxaa weli markaasi taagan walaaca ay muujinayaan beeraleyda ku nool magaalada jowhar iyo tulooyinka hoos yimaada taas oo ku aadan fatahaadaha webiga shabeelle iyo weliba roobka guga oo markaasi ka do-iya deegaano ka mid ah gobolkan shabeellaha dhexe qaar ka mid ah beeraleyda ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaadaha ayaa weli waxa ay walaaca ka muujinayaan saameynta fatahaada webiga shabeelle iyada oo markaasi fatahaadii webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulada baari ee duleedka magaaladan jowhar ay galaafatay markaasi dhulbeereed baaxad leh oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan cabdi faarax goos oo ka mid ah beeraleyda ku nool magaalada jowhar ayaa waxa uu markaasi warbaahinta isnaay uga warbixiyey saameyntii ka dhalatay markaasi ama kasoo gaartay fatahaada webiga shabeelle uu markaa ka sameeyey tuulada baari ee ku taalla duleedka magaalada jowhar maryama sheekh cabdi ayuuna u warmay isaga
maryam alxamdulilah hadda saaki roob fiicanaa noo da-ay biyihii shalay naga gooyo beeraha haddana roobkii asaaka ku da-ay marka roobka maasha allah roob aada u weyn waayo laakiin dalageyna horta waxaa gooyey webigaa gooyey fasahaadaa goysay
waa tahay biyahaas intay idinkaga yimaadeen cabdiyo
biyahaas waxay nooga yimideen boqdo baari meel yihahda baari boqlira ayay nooga yimideen haye maxaa adig kaa khasaaray ka cabdi ahaan
alxamdulilah waxa waaye maremoy waa aad iyo aad qudaar gacan saara ayay biyaha gooyeen qudaar gacan saara oo saddex hegtar ahayd ayay biyaha iga gooyeen iyo laba hegtar oo galey ah shan hegtar marka xageebay dhammaad galeyda ku beerneed ilaa iyo meeqa bilooday ahayd dalaga kuu beerneed galeyo dalaga i beernaay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay waa tahay wixii oo dhan marka ma ka soo tagtay wixii oo dhan waa kasoo lugay shalay biyaha saaqaas maxaa uga tabaabshaysi wayseen haddii aad og tihiin biyaha halka ay ka imaanayaan
oo waxa waaye webigu hadda ma og tahay maamulaa xereeya oo mataqaana hay-adihi waxba carabkuwa nala yiri ano taasaan isku haleyna isku dhigana maahana hadda haddii beeraaley aan nahay waa waa ka sababshaysanaya laakiin waxaana liiri meesha waa laga shaqeeyay
dhinaca kalena shariif xasan oo ka mid a markaasi dadka ku nool tulada lebiga ee ku taala duleedka waqooyi ee magaaladan jowhar ayaa isna waxa uu ka warbixiyey roob markaasi saacadihii u dambeeyey ka da-ay magaaladan jowhar isaga oo markaa tilmaamay in fatahaadda iyo roobka oo isbiirsaday saameyn lixaad leh ay ku yeesheen dadka ku noolaa tuulada lebiga oo intoodii badnaa tuuladaasi isaga barakacay
inaa lilah khasaare weyna gerseen barakacayna galsheen beerihii waa naga go-een anag dhawaan soo qaxnay ilaa iwaagona waa da-u hayaa wax weyn oo muslimiinta u dhima xataa qoyaanka si saa-ido dadka wax u gaarsiiya maasha inaa lila waa galeen waa buuxsameen waa kasoo qaxnaba labagaan deganayn horay awel waa nagu jiraan wax yarayba naga baxeenba beeraada ti ugu dada sabuulka ay ridaysa waxbuq camal ahayd wadanka dhahda aniga halaha ognaha waa ku wadadeen ha dhulka biyaha awelna webigaan awelna gooyaba xaafaa nagu jiraba maamulka waxa ka codsanaya in naga soo gaaraan ay igaa gacan weynay biyaha naga xiraan dad muslimaanaha dad barakacaanahay dad iska masaakiinahahayn roobkii korow nooga daa xalay ilaalahan magaalo anaka kaliya ma xataa beledkaaba halisaba iyo tuulooyin badan ooba inay qaxaan baalis kan
fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey tulooyinka moyko iyo weliba sidoo kale baarey ayaa waxa ay cabsi geliyeen dadka ku nool magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaana jiray markaasi shakhsiyaadka gaadiidleyda iyagu markaa isaga kala guusha gobolada dhexe iyo weliba sidoo kale magaaladan jowhar in ay gawaaridii xamuulka u qaadi jiray gobolka hiiraan iyo gobolada kale intuba ay magaalada ka baxeen oo ay markaasi gaadiidkooda ula carareen deegaano ay buurana ka mid tahay si aanay saameyn ugu yeelanin biyahan xaddiga ballaaran leh ee iyagu markaasi ka soo burqanaya webiga shabeelle islamarkaana labada dhinac ee koonfurta iyo weliba waqooyiga magaalada jowhar saameyn isku socodkooda iyagu markaasi laga yaabay in ay ku yeeshaan dadaallo ayaase jira maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba kan degmada jowhar iyo maamulka hirshabeelle ay wadaan taas oo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha webiga shabeelle warar aan helayno waxay sheegayaan in maanta ay markaasi socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee la doonayo in lagu xiro markaasi goobta webiga shabeelle uu ka fatahay tuulada moyko oo iyadu markaasi ku taala markaasi meel aan sidaasi uga sii fogeyn magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle taas oo iyadu markaasi sidoo kalena saameyn ku yeelatay bulshada ku nool xaafado ka mid ah magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle beeraleyda tuulada bayaxaaw ee duleedka magaalada jowhar ayaa waxa ay markaasi wadaan dayaargarowga markaa ku saabsan tacabka xiliga guga cabdiweli axmed jilowle ayaa isna warkan sii dheeraynaya beeraleyda tuulada bayaxaaw ayaa bilaabay tacbashada dhulbeereedkooda xili lagu guda jiro wakhtigii kuga islamarkaana uu biyo keenay webiga shabeelle kuwaasoo aan beeranin dhulkooda in ka badan afar xili beereed gudoomiyaha tuulada nuux aadan axmed ayaa sheegay in tacabka beeraha ay bilaabeen bishii aynu soo dhaafnay islamarkaana ay wadaan dadaalo ku aadan sidii ay wax uga soo saaran lahaayeen dhulbeereedkooda
marka alxamdulillah xaalada aad iyo aaday u fiican tahay abuuritaanka beeraha waxaan bilaabnay hadda sanadka bisha hadda oo maargeysa oo afaraad oo hadda ay socoto ayaa beera falka aan ku bilaabnay abuurkana hadda la riday oo bisha shanaada hadda lagu jiray laba kun labaatan iyo kowda marka alxamdulillah hadda ilaahay aan sugoonaa beerihii qaarkeed raxmadii daraad ilaahay nasiiyan ka dawrisay badarka waa uun soo bilawday ilaahay hasoo soo deeqiyo marka alxamdulilah mahad ilaahay iskale marka hadda gugiya deergaruudiisa haynay agabka hadda beeraha noo fulwayso iyo abuurkii hadda wixii o dhan alxamdulillah maasha allah waaye marka hoobkana ilaahay saasoo daba dhigo waxaan hadda diyaar unoolona aniga dad beeroley askana oo masaakiin ah nuuxa oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in sanadkan ay tacbeen dalagyo ay ka mid yihiin sisinta digirta wuxuuna beeraleyda tuulada ugu baaqay in ay xoogga saaraan wax soo saarka beeraha waxaan tacabnay galeyda digirta oo kale alxamdulilah sisinta iyo nyaanyada khudaarta iyo bocorka sidii ninba habki siduu ma arkaysa oo wax ku kala gaari karo oo sawirkiisa ama akeydiisa ama awoodkiisa oo intay ay gaasiyo laakiin waxa hadda dadku ku beereen waa galley iyo digir waaye iyo sisin beehan waxaan waxa ugu baaqayaa nin walbo inay ka arkaysaa hadda dadkaa dad masaakiin oo wax badan oo kusii doorsata haadi ama dhibaato badan beera aysan ku oynay ahaayeen marka nin walbo oo beeraley ah ama suuqa joog waxaan ku bogaadinaa nin walbo suu beer oo ku diyaarka lahayd oo alxamdulilaahi oo nin walba ilaahay asdal aan saarano marka dagaalkaas inay oo dadka tuulada ku nool oo dayaxaan waa inay ayti lama laawaan inan marka dhulkaas aan qurito ilaahay inoo soo toofay intaasaa bulshada dagaalka aan aan bogaadinaynaa qaar ka mid ah beeralayda deegaanada gobolkani ayaa wado beerashada dhulkooda halka kuwo kalena ay la daaladhacayaan dhibaatada fatahaadaha webiga shabeelle
aad u mahadsan yahay cabdiweli axmed hilowle welina dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo idaacadda isnaay ee magaalada jowhar ayuuna si toosa idinkaga imaanaya bal markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada maryamo sheekh cabdi ayaana noo soo jeedinaysa mahadsanid cismaan cabdalle cismaan markaynu eegno dhinaca sarifka iyo suuqyada magaalooyinka gaar ahaan magaalada jowhar boqolka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada laba malyan iyo lix boqol halka bixintu ay marayso laba malyan lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan iyo saddex boqol halka bixintuna ay marayso malyan saddex boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar waxay maraysaa qabashada laba malyan iyo lix boqol halka bixintuna ay marayso aan iraadee laba boqol iyo lixdan kun halka bixintuna ay marayso laba boqol lixdan iyo laba kun oo shilin soomaali ah dhinacay markaynu eegno raashiinka qotul daruuriga ee wadankeena laga beerta ayaa isaguna sare u kacay madaalka geleyda waxa uu marayaa laba iyo toban kun ilaa iyo saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah sidoo kale madaalka diirta ayaa marayo labaatan kun oo shilin soomaaliya waa digir gaduuda digirta salbukada waxaay maraysaa madaalkeeda toddobiyo toban kun ilaa iyo lix iyo toban kun oo shilin soomaaliga madaalka qamadigu waxa uu marayaa labaatan kun madaalkiisa halka nuskilidu ay marayso toban kun sidoo kale bariiska dalka ayaa waxa uu marayaa loorkiisa lix boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah kiiradiisuna waa afar iyo toban kun nuskiliduna waxa ay maraysaa toddoba kun dhinaca markaynu eegno sonkorta ayaa la kala siisanayaa kiiradeeda sideed iyo toban kun nuskiladuna waa toddoba kun rubucuna waa afar kun dhegeystayaal markaan dib idinkuga celiyo warka subaxnimo iyo cismaan cabdalle cismaan
aaday u mahadsantaha mariima sheekh cabdiho inala socodsiinayso xubintaasi sarifka iyo weliba suuqiyada warbaahinta isnaa ee magaalada juwar markan waxaan eegi doonaa ciyaaraha ee kooxda kubadda cagta barcelona ayaa laba gool iyo saddex waxa ay ka soo gaadhay guul ah dhigeeda kooxda kubadda cagta valencia oo ay ku booqatay garoonka mastala stadium layirahdo kulankan oo ahaa mid ay markaasi barcelona guusha si weyn ugu baahnayd ayayna saddex dhibcood oo dahabi ah ka soo heshay kooxdaasi baarka ayaana waxa ay saddexda gool ka kala heshay leo andre mesi oo laba gool dhaliyey iyo antonio gresman oo ah goolka markaasi saddexaad dhaliye halka valencia oo goolasha markaasi mid ahaan ku horeysay ay u kala dhaliyeen blusta iyo weliba zoller ninka la yidhaahdo halka warkaasi aad kala socotaan saaxiibayaal waa warbaahintiisna mawjada f m-ka sideetan iyo toddoba dhibci toddoba megartis jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda xisbiga u taliya dalka hindiya ee b j p ayaa waxa uu xooga saaray sidii uu ugu guuleysan lahaa markaasi gobolka galbeedka bangal balse natiijada doorashada ayaa muujinaysa in uu jab weyn halkaasi kala kulmay ra-iisul wasaare narendaramonde iyada oo la tiriyey ku dhowaad dhammaan codadkii laga dhiibtay gobolkaasi ayaa xisbiga t m c ee ay markaa hogaaminayso mamata banerji waxa uu markaasi ku guulaystay in ka badan laba boqol kuraasta golaha wakiilada galbeedka bangal oo markaasi ka kooban kursi marwo banerji ayaa markii saddexaad waxay noqotay hogaamiyaha gobolkaasi muhiimka u ah siyaasadda dalkaasi waxaana haweenayda qura waana haweenayda qura ee madax ka markaasi gobol ku yaala dalka hindiya xisbiyada mucaaradka ayaa si weyn waxay u soo dhoweeyeen guusha ay gaartay haweenayda lixdan iyo lix sano jirka ra-iisul wasaare narayndara mundi ayaana lagu dhaliilay in uu xooga saaray doorashada gobolada markaasi halkii uu wax ka qaban lahaa cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo tobanka oo faraba-an ku haya boqolaal kun oo u dhasha wadankaasi hindiya tobankii maalmood ee lasoo dhaafay hindiya ayaa diiwaan gelisay in ka badan saddex boqol oo kun oo markaasi kiis maalintii iyada oo markaasina noqotay wadanka ugu saameynta badan hadda marka la fiiriyo xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban cisbitaalada ayaana waxaa markaasi la dhigay dad aad u tiro badan oo sariiraha bukaanada ay buuxsameen halka oksijiinta ay gabaabsi tahay shacabka hindiya ayaana markaasi baraha bulshada waxay u adeegsadeen in ay gargaar ka codsadaan gudaha iyo weliba dibadda dalka axaddii shalay ahayd dalkaasi waxaa markaasi uu diiwaan geliyey dhimashadii ugu badnayd waxaana cudurka u geeriyooday saddex kun lix boqol siddeetan iyo sagaal qof maalintii axadda oo keliya khubarada waxay sheegayaan in isu soo baxyada ololaha doorashada iyo codaynta ay qayb weyn ka qaateen faafidda cudurka covid sagaal iyo toban ra-iisul wasaare muundi iyo weliba wasiirkiisa arrimaha gudaha ee marar badan markaasi khudbado u jeediyey dadweynaha galbeedka bangal waxaana mas-uuliyiintaasi lagu eedeeyey inay doorashada ka doorbideen xakamaynta cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban ugu yaraan laba iyo toban bukaan ah oo ka mid yahay dhakhtar ayaa ku geeriyooday cisbitaal caan ah kadib markii ay sabtidii ka go'day oksijiinta mid ka mid ah dhakhaatiirta hindiya ayaana sheegay in xaaladdu ay tahay mid argagax leh marka uu cisbitaalka isticmaalo kaydkiisa oksijiinta ah ma jirto meel kale oo uu ka helayo oksijiin dheeraad ah ayuu dhakhtarkan hadalkiisa kusii daray cisbitaalada yaryar ayaa waayaha markaasi ama wajahaya xaalad adag oo markaasi la qiyaasi karin maadaama aanay intooda badanba lahayn oksijiin kayd ah cisbitaalada caasimada deli ayaa ah meesha uu markaasi sida ba-an u saameeyey xanuunka covid waxaana axaddii oo keliya laga diiwaan geliyey in ka badan shan iyo labaatan kun oo kiis halka dhimashaduna ay gaartay afar boqol laba iyo toban qof guud ahaan saaxiibayaal warkii subaxnimadan idinkaga imaanayay warbaahintii snai mawjada efemka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megartis jawaar shabeellaha dhexe soomaaliyan intaas kusoo gabagabeynaya hadduu warkeenna ku seego waxaad dib uga heli kartaa snai radio s o idinkoo sidoo kalena baraha bulshada facebook twitter youtube si toosa markaasi inooga heli kara iyo weliba barteenna filiikarka intaan mar kale warkan kiisa xiga ku kulmeennase waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo